lambar lix xafiidada vasa markii vasa soo maaxay kun sagaal boqol lixdan iyo kowgii su'aasha ka taagan sida loo xafidayo markabkan weyn ee looxa ah ayaa noqotay mid weyn marka la eego cilmi-baarayaasha xafidista dhammaan alaabta laga helay goobta burburka waxay noqotay loolaan daran waxayna tijaabiyeen dhowr hab oo xafidaad ah kadib markii markabka la soo saaray waxaa isla markiiba laga buufiyey biyo si markaas uusan u qallalin oo aanu u kala dambalmin iyo dhumin intaa kadib vasa waxaa lagu buufinayay toban iyo toddoba sano walxaha wax lagu xafido oo la dhaho p e g polyetlin glycol taasi oo keentay inuu sagaal sano oo kale u qallali waayo maanta markabka wuxuu culayskiisu yahay sagaal boqol oo tan waa ilaa lix diyaaradaha jumbo dhinac kasta waa sida maraakiibta kale marka la eego in dhammaantooda loogu talagalay inay biyo ku jiraan oo culayskooda ay biyuhu si siman u taageeraan vasa hadda wuxuu ku jiraa hool waxaana qolfofkiisa taageerayaa dhidhibo sida daraaddeedna wuxuu halis ugu jiraa in waxyeelo soo gaarto hase yeeshee hool cusub ayaa la qorsheeyey halkaasiyo culayska markabka loo qaybinayo qaab ku habboon iyadoo la eegayo in ka badan afar boqol oo baro cabiraadeed oo vasa ku yaal xitaa dhaqdhaqaaqa ugu yaraa ee qolfoofka markabka waa laga arki karaa meelaha cabbirka ee hoolka markabka cabbiraduhu muujinayaan in qolfoofku uu degayo qiyaastii hal milimitar sannadkii oo uu si yarna uu isugu dhuuqsamayo qolfoofka vasa waxaa laga dhisay kumanaan qayb oo isku haayaan in ka badan shan kun oo boolal oo biro ah iyo soddon kun oo masaabiir alwaax ah qaar boolasha ka mid ah waa laba mitar dheerarka qiyaastii si ay u wadaan qaraweynida markab hal dhibaato oo jirtay waxay ahayd in birta hore ay dhaxashay taasi oo dhinaca kale bilowday bolol kimikaad oo ugu dambayn keeni karaysay inay burburiso looxa marka hadda mashruuc tijaabo ah ayaa la bilaabmay si loogu beddelo boolasha birta ah kabon faiba iyo birta aan dhaxlin kadib markii dhibaato ka jirtay hawada hoolka markabka nidaamka jawiga lagu xakameeyo ayaa lagu rakibay laba kun iyo afar hadda jawiga madxafku wuxuu degaan yahay qiyaastii heerka konton iyo shan barsent iyo toban iyo siddeed boint faif baaxadda heer kuluulka oo u ah iskudar heer sare ee markabka weli wax sidaan ah lama samaynin oo dhammaan waxaan barannay intii aannu shaqadan wadnay waxay u noqon doontaa caawimo baaxad leh xafidista maraakiibta looxaha adduunka oo dhan